waxaan maanta u ambabaxayaa wadanka isu taga imaaraadka carabta oo aan u aadi doono howlo la xiriira arrimaha ciidamada ciidanka badda oo muddo toban sano ah ay naga taageeraysa dowladda istaga imaaraadka carabta howlo la xiriira dhamaystirkooda iyo difaaca dalka iyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo iyo isis iyo arrimo la xiriira horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha oo horey dalka uga socday iyadana dardargelintooda arrimahaas horumarinta dhaqaalaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada laftigooda oo aan rabno howlo badan sidoo kale inaan laga qabto dalka dhanka waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha arrimahaas oo dhan ayaa wey sababta hadda aan socdaalkayga aanu qaadan doono muddo afar beri ah waxaan rajeyn doonaa inaanu la kulanno dowladda madaxda dowladda istaga imaaraadka carabta hawshaasna aan kala hadalno dee laha yidhaahdo